shirkadda tasliimo oo kaashanaysa warshadda alwadaniya ayaa maanta magaalada muqdisho ka dhagax dhigtay warshadda kaydinta kalluunka iyo samaynta tuunada alwadaniya oo ah warshad soo saarta kalluunka noocyadiisa kala duwana oo laga leeyahay dalka yeman ayaa ah warshad ka qayb qaadanaysa horumarada ka socda dalka gadoomiyaha shirkadda dhoofinta cuntobadeedka soomaaliyeed mudane cali ibraahim ayaa ka hadlay dhagaxdhiggan
maanta farxad weyn noo ah inaan kasoo qayb galno xafladda dhagaxdhigga maslacan weyn oo hadda laga furi doono xaafaddan oo runtii macno weyn samayn doona dhiirigelin badan u samayn doona dad kalluumaysatada ah u noqon doona suuq yar oo ka weyn ka horeeya suuqi weynaa oo dibadda la raadinayay taas arrintaas aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa intaas kale waxaa haddana sii dheer oo faa'iido kale oo weyn ah dadkan hadda dhallinyarada oo galabta xaafaddan joogoo dhan waxa waaya inay shaqo abuur u noqotay u badan tahay sababta waxaa laga yaabaa inu masraxan ka shaqayso boqolaal qofood inay ka shaqeeyaan soomaalidana waxay tidhahdaa dheriga ninka u dhowaa lafta kala baxa marka iyagana waa fursad kale u tahay dhallinyarada inay soo dhoweeyaan hadda dhismaheedii ka qayb qaadanayaan hadhowna ka shaqaynteeday ka faa'iidaysanayaan taasna waa fursad kaloo qaali ah oo noo soo hoyatay waay guud ahaan dhanka kale waxaa goobta ka hadlay gadoomiyaha shirkadda tasliim mudane maxamed maxamuud iyo sidoo kale maxamed suldaan oo ku hadlayay afka warshadda alwadaniya ee soo saarta kalluunka noocyadiisa kala duwan ayaa sheegay in hirgelinta warshaddan ay tahay mid muhiim u ah horumarinta dalka marka ujeeddada marka waxay tahay yacnii in halkan lagu dhagax dhigo shirkaddaas oo iska kaashadeen labada shirkadood تسليم كومباني iyo shirkatu lwaطaniya litacliib wa takliif alasmaak shirkaddaas oo samaysa toonnada kalluunkana maaragtay samaysa ayaa iska kaashaday marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto shirkaddii ugu horreysay oo ay wada leeyihiin walaalo ka socda soomaaliya iyo walaalo ka socda waddanka yemen waxay ku soo dhiiradeen inay ka jawaabaan inay ka jawaabaan maaragtay dalabka oo ah inay waddanka maalgashtaan inay waddanka maalgashtaan ayay maaragtay usoo usoo maaragtay joogaan marka ayna soo ajiibeen marka waxaan leenahay walaalain soo dhowaada iyo madaxa sharafta leh marka in waddanka soomaaliya la maalgasto oo baddiisa iyo barrigiisa intaba maanta waa loo baahan yahay marka waxaan leenahay maadaama waddankeena kusoo dhiirateen kusoo dhowaada waxaa idin soo dhaweynaysaa ganacsatada soomaaliyeed waxaa idin soo dhaweynaysaa dowladda soomaaliyeed waxaa idin soo dhaweynaya ganacsatada soomaaliyeed intaba shacabka soomaaliyeed because waxaan u baahan nahay shacabka in ay helaan shaqo abuur dhallinyarada inay shaqo helaan ayaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay wixii laga keenaya dibadda إن لقاه الجودها وكلون كلوجو سما الجودها
والطلب الثاني اللي هو الصيادين الجمعية السمكية موجودة معنا ونأمل أن تتفهم المسألة أننا لابد أن نوفر منتجات سمكية كثيرة وبأسعار مناسبة ومنافسة حتى نستطيع أن نطرح منتجاتنا في السوق الصومالي وفي السوق المجاور الإقليمي wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay inaa waddankiina maal gashanno si wixii aad dibadda ka keeni jirteen aad gudaha u gashaan malaygii soomaaliyana aan qaadno aan dhoofinno oo dariiqa sharciya oo ruqsad aan u samaysanno aan ku dhoofinno wixii kalena gudaha aan ku samayno si looga maarmo in warshadihii dibadda wax looga soo gato oo malaygii gudaha yaallay la soo saaro la warshadeeyo shaqana laga helo